wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim meel kasta oo aad nagala socotaan barnaamijkeenna cawayska washington qodobada aad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a wiil soomaali maraykana oo mar kasta uu xafiis dowladeed ama garoon diyaaradeed uu tago biraha amaba qalabka ammaanka lagu sugaya ay dhammaan wada qayliyaan sababta keentay dib ayaynu ka ogaan waxaa kaloo aad maqli doontaan dalkan maraykanka oo u dabaaldegaya laba boqol iyo siddeed iyo soddon sannadood oo ka soo wareegtay maalintii uu xornimada qaatay sheekadii taxanaha ahayd ee adeegta iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan caawa iyo caweyska laga soo bilaabo jimcihii shalay ilaa axadda berrito waxaa guud ahaan dalkan maraykanka ka socda dabaaldegga maalinta madax bannaanida dalka maraykanka badi shaqooyinka dowladda iyo kuwa gaarkaahiba waa fasax marka laga reebo shaqooyinka ay in la joogaa muhiimka tahay malaayiin qof ayaa gobollada kala duwan ee dalka maraykanka u kala safraya iyaga oo dabaaldegga la qaadanaya eheladooda iyo asxaabtooda waxaanay badi magaalooyinka dalkan maraykanku u tartamayaan qaabka dabaaldeggaasi loo qabanayo iyada oo warbaahinta qaarkood dabaaldeggii xalay ay xuseen magaalooyinku siday ugu kala horreeyeen iyadoo la sheegay in magaalada washington d c ee caasimadda dalka maraykanka oo ahayd magaaladii ugu cajiibsanayd ee xalayto laga xusay dabaaldegaasi magaalooyinka kale ayaa la sheegay inay ka mid yihiin new york boston philadelphia chicago san diego portland atlantic city oo gobolka new jersey ka tirsan san antonio oo gobolka texas ka tirsan dhammaan magaalooyinkaasi iyo kuwa kale ee maraykankaba waxaa lagu soo bandhigay qalab kala duwan madaafiic iyo blueled kor loo ridayey iyo weliba qaabab kale oo dabaaldegaasi lagu xusayey haddaba taariikhdan sidii ay ku timid laba boqol iyo siddeed iyo soddon sannadood ka hor iyo dalkan maraykanka waddankii gumaysan jiray waxaa inoo haya haaruun macruuf oo stuudiyaha igu weheliya haaruun sahra waad mahadsan tahay saad u sheegtay afarta julaay waa maalinta xorriyadda madax bannaanida dalkan maraykanka afarta julaay marka maxaa loogu dabaaldegaa wey waa markii waddankan xornimadiisa ka qaatay dalka britain intuusan xornimada qaadan wadankan laftigiisa waa lagu dagaalami jiray oo ingiriiska iyo faransiiska ayaa ku dagaalami jiray britain iyo faransiiska ayaa ku dagaalami jiray laba gumaysto waaweyn baa ku dagaalami jiray laba boqol soddon iyo sideed sano ka hor weeye markii uu madax banaanida ka qaatay britain marka markaas inta madax banaanida ka qaadanaysa diyaarka ahayd ee ku jirtay gacanta ingiriiska saddex iyo toban gobol bay ahaayeen saddex iyo tobanka gobol ayaa ka qaatay marka waxaa la bilaabay maalintan marka loo dabaaldegayo in lagu maamuuso munaasabado kala duwan waxaa la ridaa madaafiic baa la ridaa ilaa hadda waxaa la ridaa saddex iyo tobankii madfac ee loo riday mid walba oo ka tirsan saddex iyo tobanka gobol waxaa kaloo la ciyaaraa hawada loo ganaa bluelight oo maarata habeenkaasoo dhan meelo kala duwan oo wadanka waxaa kaloo lagu xusaa dabaaldegyo waa lasoo baxaa carwooyin cunto ayaa banaanka lagu cunaa riwaayado ciyaaro sidoo kale ciyaartan basebolka layidhaah ayaa la ciyaaraa marka siyaabo kala duwan baa loo xusaa maalmahaasna dee holiday baa lagu jiraa markaa dadkii iyo qoysaskiibaa isku yimaada eheladii iyo asxaabtiibaa isbooqda safaradu way badan yihiin sidaasi oo kale ee wiigan sow sidaa maha harun waa sax weeyaan waa saaad u sheegtay sidaad arkaysay dad fara badan baa hadda markaan stuudiyaha soo galinay banaanka joogay dadkaas waxay u socdeen fagaarahan qaranka national mall la yidhaah oo isku xira oo weyna isku xira aqal koongareeska iyo taaladii abraham lincoln abraham lincolnna mar kale aynu ka hadli doonaa wuxuu ahaa madaxweynihii konton sano kadib markay maraykanku madax banaanida ka qaateen ingiriiska ayuu madaxweyne wadanka noqda ninkii wuxuu ahaa joojiyey adoonsiga mamnuucay marka fagaarahaasaa la isugu tegayaa waa la ciyaarayaa riwaayadaa la fiirsanayaa heesaa la dhegaysanayaa kabacdina waxaa lagu soo gebagabeynayaa blue lightkaas hawada loo ganayo aad iyo aad waxaa xiise leh sahre halkaasaan kuugu dare markii lagu dhawaaqayay madax banaanida wadankan u ka qaatay raggii madax banaanida usoo halgamay qaar markii dambe madaxweyneyaal noqday baa ka mid ahaa nin la dhihi jiray thomas jefferson iyo nin kaloo la dhihi jiray john adamis labadooda waxay ka mid ahayn waxay ahaayeen dhab ahaan labada nin ee keliya ee siyaasiyiintii saxeexday raggii waddankan usoo halgamee saxeexay maxaan ku idhahdaa cahdiga ay madax banaanida ku qaateen ee markii dambena madaxweyne noqday waxaa la yaab leh isku maalin bay dhinteen weliba isku maalin maalintaasi waxay ahayd afartii juulaay kun iyo sideed boqol labaatan iyo lixdii waa konton sano kadib markii ay xornimada qaateen labaduba waxaa laba haliyey oo gobonnimo doonka waddankan aada ugu soo dagaalamay aad iyo aad madaxweynayaasha waddanka soo marayna madaxweynihii soddonaad nin la dhihi jiray calvin college madaxweynaha keliya afarta juulaay dhashay isaga ayuu ahaa
marka dhalashadiisii iyo dhalashadii waddanka isku beegmeed ayaa isku beegnayd aad iyo aad dee ninka maalin xorriyad loo dabaaldegaya qofka dhasho soomaaliya maxaa la yidhahdaa
magacyo badan bay leeyihin dabcan anuu gabdhahaan aqaana xorriyaa la yidhaha
wiilashana wiilashana wax- waxa we- waxaan u malaynayaa inuu yahay maxaan ku idhahdaa een, xarbi
soomaalida imika wada xarmi midhan bay dhashaa intii dagaaladu socdeenba waa gartay waan gartay marka saddex iyo toban gobol ayaynu sheegnay inay iyagu ahaayeen saddexdii iyo tobankii gobol ee ugu horreeyey ee dalkan maraykanka ee xornimada qaatay ee ka mid noqday united states of america oo madax bannaan goormuu markaa dhacay dagaalkii sokeeye ee intii waddankani xornimada haystay isaguna dhacay madax banaanida horta mar walba yu- ee, waxaa samaysmay union waxa la yidhaahdo waa halkaan hadda kala soconno united states of america halkaay ka soo baxday weeyaan marka gobolladii kale ee maraykanka ayaa ku soo biiray gobolada madax banaanida qaatay maraykanku waa sii xoogeystay midnimadoodii laakiin een, maxaan ku idhahdaa waxa dhacday kun iyo sagaal boqol kun iyo sideed boqol lixdan iyo kowdii in toddoba gobol oo koonfurta ku yaala oo markii dambena koob iyo toban noqday ay ka baxeen een, midowgii maraykanka oo ay dhaheen gooni baan u istaagaynaa een, waxay isku magacaabeen confederate states marka arrintuna waxay salka ku haysay ka bixitaankooda midowgu wuxuu salka ku hayay een, arrintii addoonsiga iyagu waxay rabeen addoonsiga in lasii wado madaxweynihii xilligaas ee maraykanka ka talinaya abraham lincoln ninkaan hore usoo xusnay wuxuu rabay addoonsiga in lasoo afjaro marka maxaan ku idhahdaa dagaal sokeeye ah ayaa socday ayaa dhacay kun iyo sideed boqol iyo lixdan iyo kowdii ilaa kun iyo sideed boqol iyo ilaa kun iyo sideed boqol iyo lixdan iyo shantii dagaalkaas sokeeye afartaa sano socday boqolaal kun oo qof aa ku dhimatay ilaa lix boqol oo kun baa ku dhintay dagaal aada u qaraar buu ahaa oo maraykanka maaragtay aada la isugu baaba'ay goboladii waqooyiga ama unionka iyo goboladii koonfurta ee confederatka dagaaladaasi waa dagaalo aad waxay ahayn dagaalo sokeeya
waa hagaag dhegaystayaal ramadaan kariim baannu mar kale idin leenahay haatanna aynu eegno caqabadaha ay la kulmaan dadka soomaaliyeed ee waxyeelladu ka soo gaadhay dagaalladii sokeeye ee dalka ka dhacay bilo geelle waa nin dhallinyaro ah oo soomaaliya oo ku nool dalkan maraykanka bila wuxuu ii sheegay in horraantii sagaashamaadkii isagoo aad u da'yar madfax ku soo dhacay gurigooda agtiisa kadibna madficii halkaasi ku dhacay firidhkiisii uu jidhkiisa ka galay meelo tiro badan inkastoo uu ii sheegay inaanu haatan wax dhibaataa caafimaadkiisa ka dareemin haddana mar kasta oo uu soo joogsado goob ammaanka lagu sugayo ama eerbood ha ahaato ama xafiis ha ahaatee dhammaan biraha halkaasi yaallaa way qayliyaan sidii meesha hub lala soo galay oo kale bilo geelle oo aan xalayto khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaan ugu horrayn weydiiyey bal sheekadaasi inuu noo faahfaahiyo a walaal saare horta aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay barnaamijkana caawa aad igu soo dhaweysay saare way jirtaa arrintaas iyada ah haya sanadkiina adigu sagaal ama sideed jeer baan baxaa ood safartaa family aan safraa alle maxaa kuu dhib yaraya haye ama familiga inaan safro ama sikayaabo kaloo business iyo waxbaan isaga safraa haye
waxaa jirtay two thousand one kii xilligii de- ah, december eleven anigana tigid baa wuxuu ii go-naa waniga bisha labaatanka bisha ha waa taha oo jarmal baan u socday dankaan aad loo adkeeyey wixii ka waa kii dambeeyey.
shilku dhacay ee koob iyo tobankii sebtembar ha waa taha Een, waxaan ka baxay minneapolis transit baan waxaan ku ahaa new york waa taha marka waxaa dhacday een, waad garanaysaa dee qofka markuu dhoofayo wuxuu marayaa meelay screamka ahaa oo isaga baaraysay oo iyo qaybtii kaleo boorsada ma garanaysaa iyadiina ay maraysay anigu markii aan boorsadii iyo wixii oo dhan diray baan soo maray qaybtii aniga aan marayay ma garanaysaa waa taha adiga lagugu baadhayay haa waa taha
bahalkii baa igu qayliyey mashiinkii mashiinkii markuu qayliyey baa waxaa la yidhi dib u laabo waa taha dhar badan iyo waxaa jirtana male dee gaba sandal iyo waxaan wataa surwaal jeans iyo fanaanad keliya waa taha
mashiinkii markuu qayliyey baa la yidhi mar labaad soo mar waa taha qayladii hore mid ka qaylo badan buu qayliyey markii labaad
waa taha
waxaa layihi warniyaho bilow see wax wadaa bal ukaaga niman baa marka securid meesha joogo securidkii baa iqabtay qolyihii xataa iga dambeeyey baa cabsi gashay waa oo tahay dee soomaalidu xoogaa timbaraad moodaa inuu nisaaran yahay mugta Mhm.
securidkii wix baa ii yimi niman baa iwada qayb hoose i geeyeen haye kadib waxaa bilaabatay inay bahal yaroo gacanta ay ku wataan ay kugu baadhaan ha waa tahay meelsha ay iga saaraanba waa qaylisaa waa tahay daanka ugu darneedee daanka xataa laftigiisaa qaylayay waa tahay markaas yidhaahda eh waxba kuma jiraan ma garata dharkii may kaa saar
ha afkii bay kala qaa jiraan markuu daanka qayliyey ha waxba kuma jiraan waa tahay
waan isku wareernay adoo diyaaraddii ka haray oo afar saacda meeshii ugu haysteen meeshii birta lagaa saaraaba way qaylisaa ha jirkii un meel walba baash way qaylisaa waa tahay
markii diyaaraddii ka haray muddo afar saacadood bay meeshii ugu haysteen waagii dambena dee dhibaatadaas way iska socotay muddo igu socotay waa tahay markii wax iga waayeen bay yidhaahdeen bax marka adigu diyaaraddii waan ka haray next week oo kala baxay waa tahay marmar bay xataa igu dhacdaa yani inaan diyaaradba aan raacin oo aan dhulka iska maro waa xilligaas tahay wixii ka dambeeyey mar walba dee waxa kugu qaylinaya birahan lagu taabsiinayo ha Iyo kuwa aad electricity marayso.
af- waa tahay ee marka meelaha kale ee xafiisyada markaad gasho iyagana hawshaasoo kale ma kugu dhacdaa oo marka mar kasta oo aad security check aad maraysid miyay kula Ah.
kulantaa mise waa erboodyada uun maya way dhacdaa sida meelaha maaragtay xafiisyada dowladda ay leedahay oo kale oo la Waad.
isku baaro Mhm.
way dhacdaa maxkamadahoo kale markaan galaayo way way way qaylisaa baashu
waa tahay Ee, inta Waxyaa- badan waan gartay bile dee waxaynu ka warhaynaa baashaasi waxay qaylisaa qofku markuu bir ama wax shayga uu xidhan yahay ama dharkiisa ha ku jirto ama jeebka ha ku wato ama suunkiisa ha noqoto ee adiga maxaa marka jidhkaagii oo caadiya oo aanad dhar gashanayn ay mar walba kuugu qaylinaysaa bal waxaad xidhantay iskaba dhaafe maxaa arrintaa keenay bile dee waxaa keenay sahroy waxa weeyaan baashii jirkii bay ku jirtaa ma jidhkaagay bira ku jiraan jirkii bay ku jirtaa oo firir waxaa jiray anoo yar galay oo qoryahan waaweyn madaafiicda ay dhahaan hahaa baa wuxuu ku dhacay meel nagu dhow waa tahay firarkii baa ay galay oo dee maaqaan wuxuu ku jiraa baan umalay ilaa daanka ku jiraa baadiga kale iska badaayo ilaa iyo daanka buu ma fadhiyaa.
jidhkaagoo dhan bay firidiyadii wada galeen baadiga ku jiraa walaal waan gartay bile marka ee iminka maraykankaad joogtaa muddoba waad ku nooleed firdhadii dagaaladu markay wadankii ka bilowdeen kugu dhacay ee jidhkaaga galay maxaad iskaga saari weyday intaad maraykanka joogto Ah, waa arrin waa su-aal wanaagsan walaal Een, qorshahayga wuxuu ahaa mhm een, markii dowlad soomaaliyeed dhalato oo ay dowladda soomaaliyeed hadda maasha allah way noo dhalatay Een, inkastoo iska tabaryar tahay markay soomaaliya meel walba gaado oo ay cagaheeda ku fadhiisato baa Mhm.
qorshe aniga ii degsan ahaa inaan waxaan iska daadiyo waa tahay intaa ka horeysa ee waddankaagiiba burbursan yayay adna aad barahaaga iska wadatid berahayga aan iska wato waa tahay ee laakiin bile wax xanuuna iyo wax dhibama kugu hayaan maya wax xanuun iguma hayaa mid baa jirta oo daanka iiga jirta oo tii aan kuu sheegayay markay yidhaahdeen kala qaad afka haha taasaa moodaa xoogaa yar in maga taqaanaa markuu daanka marmar ee xam- xanuun yar aan ka dareema waa tahay sidii unbaad mar kastood safartana erboodka isla kadeedan tihiin maya hadda xilli waxaa jirtay muddo aan isku wareersanayn laakiin wixii ka dambeeyey een, way ogaadeen in arrintan ay tahay yacni sirir jirkayga ku jiro marka way iska Marka, kaa daayeen system systemka waxay ii geliyeen magaceyga iyo dhalashadeeday geliyeen anytime hadda aan flight gareenayo waxaa ku qoran tigidka waxay ku qoraan qanin yar oo aad moodo inuu yahay orange oo ay leeyihiin ninkaa waxba ha ka shakiyina waxma wateen ha waaba in full information waxaa yaroo oranjigan wato
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka cawayska washington haatanna aan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto halkii inooga sii ambaqaada
gaashaanlihii markuu inta taa dhammaystay welina ay xabsiga ugu wada jiraan buu u yeedhay takhtarkii si kastaba waxbaa loo weydiiyey lagana waa wax war ah takhtarkii intuu isqaafshay buu iska dhigay qof yaabano waxa lagu haysto aan sinaba u garanayn inkastuu yaro tuhmay maryanta dhaawac ah iyo shaqooyinkeedii gaashaanlihii inta qortay waxay ku hadleen si hadhow haddii wax iskhilaafsani dhacaan oo uga miirto runta buu xabsigoodii u wada dhaafay dhowr beri baan laysla hadal waxaana la baxnaaniyey maryan oo takhtar fiican oo ay mahadisay cisbitaalkii dambe ka heshay waxay heshay baan iyo baxnaano gaashaanlaha iyo ciidamadiisu si fiican bay uga warqabeen maryan cuntayba u qoreen kadib markay ogaadeen inaan cid u timaadaba jirin taqaatiirtu sidoo kale gacantay heshay waa mid ayan sinaba u sugayn barwaaqoy kow baraarow laba galabtii dambe ayaa gaashaanlihii loo sheegay in hadduu doono uu waraysan karo hadduu doonana laba bixi karo taqaatiirtu waxay u qabeen inay wax isu yihiin walowba lala socodsiiyey arrinteeda qaar isla galabtiibaa inta saldhiggii la keenay laga qoray waxay warhaysay ee ku saabsanaa dilisteeda kama ay sheekeen siday reerka u soo ceersheen waxay ka sheekaysay oo keliya sidii tuugadu u heshay una dhici maagtay midiyuhu siday igu dhaceen iyo wixii la xiriiray gaashaanlihii baa inta mar uun mid ag taagnaa u ilijabiyey yidhi war bal adigu sheeh iyo wax la kaalay qolka markaa waxaa ku jiray isaga iyo maryan markaas ayuu weydiiyey adiga maryan sowmaadan ahayn waxaan ku weydiinayaa takhtar miyaa jira aad godob kala qabtaan ood isnacab tihiin ma anigu garan maayo alla mid baa jira mar dembi iga galay ha yeeshee taasi waa qiso dheer oo u baahan waqti iyo fadhi badan maryan baa tidhi haa gartay iska daa gaashaanlihii baa yidhi waxaa soo galay kii sheeha doonay oo inta soo waayey faramaran mar alla markuu soo galayba dib baa haddana loo celiyey maxaad naga soo doonaysaa mar haddaadan sheeha wadin gaashaanlihii baa ku canaantay gaashaanlihii markuu dib u celiyey ninkii kale buu su-aalihii sii watay waxaan kaloo ku weydiinayaa miyaynan suuragal ahayn inaad haddaba noo dhammaysid sheekadaa dheere aad haysid si adiguna wax kuugu qabsamaan ilaan waad aragtaayo waaba dantaadee mise anigaad iga cabsanaysaa allay lehe mayee kaa cabsan maayo kollay iyo kollay waan kaaga sheekayn doonaa sheekadaa iyada ah maad mar kale inooga dhigtid maryan baa tidhi gaashaanlihii baa inta u garaabay maryan yidhi sibaad u ilxun tahaye waa sidee ma xanuun baa ku haya xanuun baa inta i haya waxaan ka baqayaa inaan meeshaba ku dhalo inkastoonan horay u dhali jirin haddana waan baqayaa oo sibaa caloosha la ii rogayaaye ma waxbaad ka qabtaa haddaad cisbital i geysid maryan baa codsatay gaashaanlihii baa baabuurkiisii degdeg ula soo cararay wuu la sii booday haddiiba cisbital buu geeyey waa loo fiirshay waxaa la caddeeyey inayan hadda iyo baryahanba dhalayn dib buu u soo laaba maagay cabbaar markuu soo soconayey wuxuu is yidhi maxaad saldhigga kala doonaysaa maad meelay jiifsata geysid intuu la sii cararay buu gabar walaashii oo xaas ah gurigeeda geeyey aad buu ugu ballamiyey iyo in si fiican loo xanaaneeyo walaashii intuu faqiyey wuu ku amray inayan waxba weydiin ay dhibsato ama lays odhan karo way dhibsan kartaa gaar ahaan xagga uurkeeda gaashaanluhu wuu iska gartay in uurkaasi uu ahaa ilmo aan sharciyaysnayn waana ka mid arrimaha uu doonayo inuu salkooda soo taabto haddiiba wakhtigu ku simo maryan waxay aad u mahdisay martigelintay ka heshay gurigii la geeyey intay nasatay oo cunto iyo xanaano suuban heshay bayba iska jeclaysatay halkaa subaxdii dambe baa maryan inta la soo kaxeeyey waxaa la keenay saldhiggii oo inta takhtarkii isku meel la soo wada fariisiiyey la weydiiyey oo keliya inay taqaan markaasay tiri waa aqaan tuugtii baa iyana mid mid loo hor keenay oo la weydiiyey inay taqaan markaasay sheegtay siday ula kulantay iyo waxay yeeleen iyaga takhtarka iyo tuugta midna waxba lama weydiine mid waliba marka wejigiisa maryan la tuso oo ay ku caddayso baa dib loogu celinayay qolkii laga soo saaray kiiskii oo isi sii qoraya ayaa habeenkii dambe waxaa geeriyooday mid tuugtii ka mid ahaa cid inta gacan u geysatay markaa waxyeelaysay ma jirin ha yeeshee silic iyo saxariir uu horay u qabay iyo tan hadda ugu sii darsantay baa caleentiisii riday subaxii baa lala kala cararay markii la baarayna waa la soo duugay duugta markii laga soo noqday ayaa la isweydiiyey ama la ysla gartay in dacwada la qaado dabadeedna dhan uun arrinta loo rido gaashaanlihii baa isku qoray inuu gala arrintaa ilaa maxkamadna uu u raaco isagoo maryan u doodaya inuu baarana aad u doonayay maryan iyo danaheeda wixii jiray warar oo dhan buu inta isku dubaritay oo faylkiisii ku qaatay wuxuu la aaday abuukaate qareen uu isaga inta lacag siiyey raba inuu la gala arrinta gaashaanluhu yare wax soo xanxansay ha yeeshee war buuxa weli ma hayo qareenkii baa dalbaday inuu arrinta sal iyo baarba u ogaado si uu u fahmo waxa meesha jira iyo dabka shidanba maryan qareenkii bay u warantay markaas ayuu gaashaanlihii weydiistay inuu soo xiro cabdigii isagu waxaan oo dhan sababta u ahaaye dembiilaha koowaad ahaa si hadhow isaga iyo takhtarkaba dembiga ay leeyihiin loogu qaado gaashaanlihii waxba ma daahine tilmaantii maryan intuu qaatay buu cabdi in la soo xiro amar ku bixi
todobaadka dambe ayaynu dhegaystayaal halkaasi kasii ambaqaaday haddii allah awoodali ogolaado inta ka horraysa waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ramadaan
kariim axmed wadigoo ka maqan dunidani mugeda mawla kugu qoray towraad meerisyada injiileed musiyociisa dadkoodii madal uga sheege muslima goortuu nagaash maqlay murjisadade dhagaadad musmaarka awdaan maqlin warkaage mushcarad markii aadu timid asaabtii madiine warkubadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maarmo madxigiisa igu mudan warkubadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maarmo madxigiisa igu mudan carshiga mudan baa ubaal mustareex dhaqaqo maqamiyo aybadku kursigii mugdhafo isbedel muuqda muxamed dacay dhalashadade maxanuuriyo iftii samadii maseeyey dhagahadad musmaarka awdaan maqli warkage mushcarad markii aadu timid ansaartii madiine kubadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maarmo madxigiisa igu mudan kubadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maarmo madxigiisa igu mudan janogto mawjada irariyo idaymayada ka baqdo min baytilmacmuur ilaa maka marinka joogto mustafe awga tamjidku mashquulsanayde dhagaadad musmaarka awdan maqli warkage mushcarad markiyaadu timid asaartii madine muqubadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maalmo madxigiisa igu mudan muxubadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa dhirta ubax iyo mambixiso midabyasaydhe cirkuna farxaad muumuquur muumayayga horshe makhluuq kula siman miyuu mowleheba umay dhagahadad musbaarka awdaan maqli warkaage mushcalad markii aadu timid absaartii madiine ruqadii nabigeenna igu maran muraqoodo ammantiisa iga madan kama maarmo madxigiisa igu mudan muxubadii nabigeenna igu maran muraqoodo ammantiisa iga madan